halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegeystayaasheenna sharafta lahu ugu soo dhowaada barnaamijyadeenii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinayo cigaal kadib waxaa inoo raacayaa cashar inooga imanaya buugga nolosha waxaana inoo soo jeedin doonaa deeqow daadiyaha barnaamijka maanta waa anigoo cismahan waxaan idin leeyahay dhegeys wacan waxaa kaloo nasiib wanaaga oo aanu idinku bashaaraynaynaa inaad maqli doontaan heesooyin dhigiina u raaxeeya dhammaantiin dhegeystayaal waxaan idin rajaynaynaa dhegeysi wacan halka aad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qoraa cinwaankeenana dib ayaynu idinkala socodsiin doonaa intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha leh waxaad kusoo dhawaataan heestan
miyanad weli gabar daaba timuhu ay damashiin afunayahay dakulmado diinteedu islaami tahay dunida soomaalika dabeecadu dheeman tahay dunida soomaalika dabeecadu dheeman tahay ku oran waan ku gomayayo isoran duul baalal ku oran waan ku doomayayo isoran duul baalal dunida soomaalika dabeecadu dheeman tahay dunida soomaalika dabeecadu dheeman tahay ku oran waan ku doomayayo isoran duul baalal ku oran waan ku doomayayo isoran duul baalal yeelo
barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka baniaadamka waxaan filayaa inaad ka faa-iideysan doontaan waxaa inoo soo jeedinayaa cigaal balse intaynaan u gudagelin barnaamijka caafimaadka aynu u leexano xaggii heesaha kuna soo dhawaada heestan
cirbadaha waxay tahay in la yeelo iyo waxay tahay in laga digtoonaado markay tahay inaad muddo iyo marka aanay ahayn cirbadaha inta badan looma baahna bukaannada dawada u baahan badidood waxaa si la mid ah ama ka wacan wax uga tara dawooyinka afka laga qaato waa in la isticmaalaa cirbadaha marka ay lagama maarmaan yihiin uun keedisada mooyaane waa in qof caafimaadka ka shaqeeya ama qof la tababaray ku mudaa cirbadda qofka markay tahay in dawooyinka cirbadda ahaan loo qaato ta koowaad marka dawada lagu taliyey inay ku imaan ama laga samayn caawin afka laga qaato ta labaad marka qofku had iyo goor hunqaacayo ama aanu waxba laqi karin ama uu miyir la yahay ta saddexaad kedisooyin gaar ah waxaad yeeshaa haddii dhakhtarku soo qoro cirbado dhakhtarrada iyo dadka kale ee caafimaadka ka shaqeeyaba marmar ayay dadka u qoraan cirbado iyadoon loo baahnayn waayo lacag badan ayay ka qaadan karaan qofka ay mudaan waxay ilaabaan dhibaatooyinka iyo halista ka imaan karta marka lagu isticmaalo meelo aan magaalo ahayn haddii qof caafimaadka ka shaqeeyo ama qof wax daweeyaa uu doonayo inuu ku mudo hubi inay tii habboonayd tahay iyo inuu qaato tallaabooyinka lagaga hortegayo dhibaatooyinka imaan kara haddii uu kuu qoro cirbado u sheeg inaad ku nooshahay meel aan qof kugu mudo cirbadaha joogin weydii inuu kuu qori karo dawo afka laga qaato haddii dhakhtarka doonayo inuu kuu qoro cirbado fitamiinada ama waxa beerka laga soo saaro ama fitamiinada ba labayo toban oo aanu dhiig kaa qaadin u sheeg inaad doonayso inaad aragto dhakhtar kale kadisooyinka ay lagama maarmaan tahay in qofka la siiyo cirbado si degdeg ah gaargaar dhakhtarnimo ugu doono bukaanada soo socda haddii ay muddo qaadanayso inta aad gargaar helayso ama qofka xarun caafimaad uu qaadsayo si degdeg ah ugu mud dawada habboon qiyaasaha soo socda ayaad ka helaysaa inta aanad ku mudin ogow dhibaatooyinka ka imaan kara iyo tallaabooyinka ay tahay inaad ka qaadato si aad uga hortagto dawooyinka ay tahay inaan cirbad ahaan loo qaadan sida caadiga ah waxaa wacan in dawooyinka soo socdo cirbad ahaan loo isticmaalo fitamiin cirbadda fitamiinka ka wacan fitamiinka afka laga qaato cirbaduhu waa ka qaalisan yihiin waana ka halisasan yihiin qaniinka isticmaal kaniin ama sharaabka halkaad ka isticmaali lahayd cirbadaha waxaa ka sii wanaagsan isaga oo qofku cuno cunto ay fitamiidku ku badan yihiin waxaa beerka laga soo saaro iyo fitamiinka dtolof ha qaadanin cirbad ahaan kaniin feerasalfiid ah ayaa ugu wacan dhiig la-aanta badideeda kalsiyam in kalsiyam xidid lagu mudaa aad bay u halis tahay haddii aan si aad u dhaqso yar loogu mudin haddii barida lagu mudo waxay u sabab noqon kartaa nabar weyn dadka aan la tababarin waa inay weligood kalsiyam qof ku mudin benesaliin bukaanada laga daweeyo benesaliin dhammaantood waxaa laga qaadan karaa dawada afka benesaliinka waxay haliseedaan tahay markay cirbad tahay cirbadaha benesaliinka ah u isticmaal bukaanada halista ah uun
sidaan horeba idiinku sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka baniaadamka caafimaad la-aantiisa noloshu waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad dooxday kana faa'iidaysatay waxyaalo fara badan haddii aad qabto su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysid talay tusaale khuseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qor oo inala soo socodsiiye cinwaankeenu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaankeenu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhawaada heestan waxaan hubaala inaad ka hesheen heestaas haddana kusoo dhawaada cashirkii xiisaa lahaa ee nooga imanayay buugga nolosha waxaynoo soo jeedin doonaa deeqow balse inta ka horeysa aanu dhegeysanno heestan soo socota
adiga oone carutaa
dhegeystayaal mudan oo kusoo dhawaada casharkaani oon maanta hawada idinkaga soo baahinayno waqti ugu dambeysay waxaanu aragnay waxyaalo uu bawlos xaq u lahaa ku saabsan rasuulnimadiisa awadeed maantana sidaan hore idinkaga ballan qaaday markaan casharka ugu dambeeya aan soo gabagabaynaynay waxaanu arkaynaa wax ku saabsan bawlos oo ku dhibaatooday rasuulnimadiisii dhegeyste bal aan ku weydiiyo su-aal meel kasta aad joogtid weligaa miyay wax dhibaato ay kaa soo gaartay adiga oo suubinaysaa waxyaalo sax ah ood og tahay boqolkiiba boqol inaad wax saxda samaynaysid laakiin oy dad kale ka hor yimaadeen mase dhibaatooyin kale ay ka hor yimaadeen si aad maaragtay hooshii wanaagsaneed oo saxsaneed a u wadid haddii ay weligaa kugu dhacday maanta bal waan arkaynaa waxaad arki doontaa inaad keliga ahayn ka hor imaashada laga hor imaanaya iyo weliba in aad maaragta dhibaatada aad ku jirtid mise hor imaashada laga hor imaanaya ay noqonin mid maaragta ka jibiso niyadaada inaad waxii wanaagsan aad sii wadid haddaad og tahay rasmi ahaan aad maaragta u haysatid waxaad samayna inay sax tahay dhibaato kasta oo ka hor imaataa waa inaad maaragta ka niyad jebin daraaddeed waa laga hor yimaaday sidaa daraaddeed bawlos waxaa ka hor yimaaday maaragta dhibaatooyin badan asagoo rasuulnimadiis daraaddiis ay ku soo gaartay waxaanu ka akrinaynaa cutubka koo iyo tobanaad aayadda lix iyo toban ilaa socod waxaana qoran sida tan haddana waxaan leeyahay qofna yaanu doqon ii malayn laakiin haddaad ii malaysaan weliba sida doqon ii qaata inaan aniguna in yar faano dhegaystayaal casharka ugu dambeeya markaan arkaynay waxaan aragnay in haddii ay tahay wanaag inaad samaynaysid waxyaalo kas oo ka hor imaadaa aad u qaadatid dadka siday kugu magacaabayaan nacasnimada iyo waxyaalaha kale oy kugu magacaabi karaan adigoo wax wanaagga ah samaynaysid bawlos wuxuu leeyahay qofna yuu isaga u malaynin in uu yahay maaragta nacas laakiin haddaad haddii loo maleeyo bal ha loo malayo si wanaagsan si asagana uu u faano waayo wuxuu og yahay in kasta oo dadka ay u malaynayan inuu nacas yahay in maaragta wuxu uu suubinaya ay sax ahayn waxaanu arkaynaa in asaga ayba faan u tahay waayo wuu ku faanayaa waayo cutubka lasoo dhaafay mar aan akrinayn waxaan aragnay haddii aanu wax ku faanayno waa inaan ku faannaa waxyaalaha ilaah xaggiisa oon suubinayno waayo waxaa dhacdaa wax kasta oon samaynayno in ilaah aan xiriir la yeelanno marna haddii ilaah xiriir la leenahay dhibaato kasta oo imaataa waxaa dhacdaa in waxba aynaga soo gaaraynin xagga shaydaanka waayo ilaah ayaana difaacaya dhegaystayaal aayadda toddoba iyo tobnaad waxay leedahay waxaan ku hadlaayo ugu hadli maayo sida rabbiga doonayo laakiin doqonnimo ah iyo si geesinimo faanka ah ayaan ku hadlayaa dhegaystayaal wax kas aad samaynaysid maxaad u samaynaysaa haddii aad weligaa isweydisid maxaana kuu geystay haddii wax wanaag ay kaa tahay haddii aad samaynaysid waxaad samaynaysid ilaah daraaddiis waxaa jirtaa in si kastoo lagaga hor imaado aan lagaa hor imaan karin sidaa daraaddeed ha ka niyad jebin laakiin waa inaad sii wadaa ood wax wanaagii aad samaysaa aayad sagaal iyo tobanaad waayo idinku si farax farxad leh ayaad noqona noqotaan ugu dulqaadashada idinkoo aqli leh dhegaystayaal haddii aad samaynaysid wax dulqaadasho ah waa inaad u dulqaadataa ilaah daraaddiis laakiin ma aha inaan suubinayno waxaan suubinayno bini aadanka dartii sidaa daraaddeed aan u aqrinaynaa aayadda labaatanaad iyadoo leh idinku waad dulqaadataan nin hadduu idin addoonsado hadduu wixiina cuno hadduu wax idinka qaato hadduu isa saraysiiyo hadduu wejiga idinka dharbaaxo waa inaad u dulqaadataan sidaa daraaddeed dhegaystayaal waxaanu arkaynaa wanaagga xagga ilaah ka imaadaa in ay tahay wanaag weligiis jira laakiin ma aha wanaag oo maaragtay gogo-aan leh oo dhibaato keenayo waxaa kaloo jirtaa waan idin imaanaya markuu leeyahy bawlos dhibaato weyn inay ka soo gaari doonto sida darada dhegaystayaal weliba waxaan arkaynaa bawlos naftiisa inuu dhibaato weyn galay waayo labaatan iyo afar iyo labaatan iyo shanta aayadood waxay leedahay shan goor yuhuuddu waxay ii karbaasheen afartan midla karbaashta iyo waxaan o dhan waxaa keenay waxyaalaha uu suubinayay oo xagga xagga ilaah annagana taas ka badan nagumaya dhacdo maraha qaar laakiin waxyaale ka sahlan ayaa maaragta naga istaajiyaa inaanu wanaagga ilaah sii wadin saddex goorna ulaleydu dhuf- ula lagu dhuftay marna waa lay dhagaxeeyey dhegaystayaal hadduu waxaan o dhan uu bawlos uu soo maray oo welina kusii adkaystay inuu ku istaago injiilka inuu baafiyo annaga dhawaanahan maxaa waaye waxyaalaha naga istaajinayo wanaagga ilaah inaan kusii soconno sidaa daraaddeed bal aan meeshaas ku istaajino ilaa wakhtiga dambe aan meesha kasii wadi doono oo hawada ilaah nagu kulubsin doono
dhegeystayadeena sharafta lahow maanta waxaa intaan oga eg barnaamijyadeeni aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaad nagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysid wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qor cinwaankeenuna waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaadaan idinku celiyo cinwaankeenu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday faarax waxaan idiin soo jeedinaya ismahaan xagga farsamaduna waxay ahayd misasiyo moonka intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbigaa idinla jiro